tumankii bilan julaay iyo weliba wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya imtixaanku qaado ka soo biday ardayda haysata shahaadada jaamacadeed ee sharduwan imtixaanku qaadowka ardayda ee wasaaradda weliba kula shaqeeyay jaamadaha dalka welibana sidoo kale korjoogteyn ku hayay guddiga shaqaalaha rayidka iyadona la dahafuriya sahitaanka imtixaanka lagu qaaday ardayda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo dahafuriisa howlka imtixaanka ee qaadi wasaaradda iyo guddiga shaqaalaha rayidka welibana la xil saaraysa howlka imtixaanka macalimiinku dareerta jaamacadda ummadda soomaaliyeed bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantihiin macalimiinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda beeraha iyo waraabka sidaad la socotaan tobankii bisha julaay wasaaradda waxaanu samaynay inaanu interview ama intixaan yar oo qiimeyn ah aan ku samayno ardada haysta digriga ama shahaadada jaamacadeed ee kala duwan first degree second degree inaanu ku samaynay isugu yeedhnay oo ka qaadnay qiimeyn yar oo intixaan yar oo qiimeyn ah oo ay nala dejiyeen jaamacadaha dalka qaybna ay ka ahay wax ka goobjoog ay ka ahay guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda maanta waxaan ugu yeeranay afar macalin oo afar fakalti oo kala duwan ka dhiga jaamacadda ummadda soomaaliyeed cabdiqaadir oo ah qaybta xisaabaadka jaamacadda ummadda wax ka dhiga iyo daahir maxamed oo qaybta maamulka iyo dhaqaalaha wax ka dhiga cabdisalaam cilmi oo beeraha fakaltiga beeraha jaamacadda ummadda wax ka dhiga iyo stella injiri oo luuqadaha jaamacadda ummadda wax ka dhigta afartaa macalin baan maanta halkan ugu yeedhnay si ay si daahfuran noogu fiiriyaan testigii laga qaaday ardada jaamiciyiinta ah ee wasaaradda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo sidoo kale sheegay waliyaabahay oonka danlayiin qaadowka imtixaankai ardayda haysata shahaadada jaamacadeed ee shalduwan imtixaanka marka la saxo waanu uga dan leenahay maadaamaanu doonayno inaan dandankoyno shaqada aanu u hayno communitiga bereleyda ee soomaaliyeed ama bereleyda soomaaliyeed iskaashtooyinka soomaaliyeed waxaanu priority one siinayna shaqaalaha joogtada ah ee mushahaarka qaata ee shaqaalaha joogtada ee wasaaradda haddii uu soo gaaro lefal macquula isaga ayaa marwalba shaqada lagu horumarinaya haddii halkaas wax ka bataan waxaanu haddana priority siinaynaa shaqaalaha kullada qaata ee ku meel gaarka wixii ka soo hara labadaas wixii laga waayo ayaanu aynu isku dayna inaanu ka qaadano shaqaalaha kale ku meel gaarka ee wasaaradda ku qoran ee wax la qaado laakiin testiga oo dhan waa shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeyo keliya lagu sameeyey cid banaanka kaawama same kriteriyadaasaanu u qaadanayna macalimiinta jaamacadda ummadda ka socotaa la sixi doonta si daahfuran qofkii kasta oo su-aal ka qaba intixaankaas sidii loo qaaday sida loo saxay warqadiisii baa taala wuu noo imaan karaa markii natiijadu soo aada u mahadsan wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba sahowka imtixaankan ku qaadiya ardaydan kuriyadda qofkii guduba kadhaka doonta shaqaalaha joogtada ee wasaaradda